11 Siteembar anigu waxaan joogay wadanka Sacuudi Carabiya gaar ahaan magaalada Jidda xaafada la yidhaahdo Baamaka maalin talaada ah anagoo ka soo baxnay salaada maqribka anagoo saddex nin oo saaxiibaha meel ka wada ganacsana baa markaan maqrib ka soo baxnay waxaan aragnay xafiiskeena meel u dhow oo tv yaalo oo aad ugu cararayo meeshaas xafiiskeena iridiisa aheedba meeshaan tagnay qabar caajil jaziiro ka sheekeynayso markii waxaa lasoo saaray diyaaraddii oo gelaysa twin towerka dhinaca midigta kasoo gelaysa meeshaasaan u baahnay dadka dib ulagu fiirsanaya daqiiqada ka bacdi haddana mid kale dhinac kale kasoo gashay meeshii qiiq iyo olol iyo waxaa isla qabsaday holac iyo qayle iyo waxaan saa u fiirsanayna annaga markaas dad kor ka soo daadana dabaqyada dad qaylinayo dabdabis cararayo marka markaan cabaar fiirsan oo qabarkii caajirkii sheegeen ayaa iigu horeysa marka waxaan marka wixii waxaan u qaadanay mariya ma wax filan la jira ahaa ma maraykanka iska wato wixii aniga ma fahmin waqtigan ugu qaadatay kadib maalinkii arbacada ahayd jaraa'idkii iyo wixii aan mutaabaceynay idaacadii aan mutaabaceynay khamiistii oo kale saddexdeena isla socona sida noocaada ahayd marka saddexdeena maalin kastoo jimcaha waxaan kusoo dukan jirnay xaramka markaan aadi jirnay maalintii jimcada ayaan maka aadnay maalinkii jimcada ee talaadaas ku xigtay ayaa xaramka saddexdeena kuwa dukanay salaadii jimcada ahayd jumcadii waxaa akhriyay sudays aad buu u cabaaday wuu qayliyey ummad baa la laayey maal baa la baabi'iyey dad baa la waxay wuu iska cabaaday saddexdeennii waa fadhi weyne jimcadii inaan ka baxno ayaan ku sigtay anigu mar baan istaagay nin saaxiibkaa qabtay meesha ciidan iyo mabaaxid waxbaa wareegay anana sharciga meesha ku leenahay wuu i fahmay wuu i qabtay wuu celiyey waa fadhiistay khudbadii wax la sheegay iyo wax kaleeto haba yeeraatee ma igu socon aniga dadkiina waa iska ooynayaan waaw iska leeyihin dadkii waa iska jalbaysan yihiin qofka soomaaliya ugu cilmi badan shariif cabdinuur oo markaa joogay maka gurigiisaan ugu tagnay markiiba waa baxnay waana la soo dhowey markiiba shiiqa oo maktabadda weyntaa dhex fadhiya guriga ku dhex taalaan u tagnay shiiqan salaanay saa la soo dhoweeyey waxba u akhrisanaya daalacanay waxaana shariif waxaan kugu socdaan dhahnay saddexdeen ugu soconnaa maanta xaramkaan kusoo dukannay dadkao dhan waa oynayeen way jalbaysnaayeen annagana waana saamey waysay bal ninkan iyo khudbadiis dhamman ugama soconinba marka waxaan kala garan lahaa inaan maarata munaafiqiin nahay oo ummaddan waxay la oynaysa aan la oy waynay iyo inay dadka qaldan yihiin bal dhacdadan iyo bal see kuwala muuqataa iyo noo sheeg maxaa maxaa nugula talinaysaa sheekh kitaab akhrina oo isku laabay raxmatullahi caleyh ilaah u naxariiso subxaana watacaala ilaah dembigiisa dhaafo ilaah waxaan u baryaynaa inuu thawaab iyo ajir badan ka siiyo sheekh wuxuu ahaa ruuxda ka dhisan oo runtii jabal ah oo maarata ruux jihaadi ay ka buuxdo ah sheekh shariif cabdinuur raxmatullahi caleyh kutubta sunankana asaan ka akhrisan jirnay shiikha intuu kitaabkii isku laabo wuxuuna yidhi marka u horreysuu yidhi niman yahow aniga nimanka falkaas sameeyey ee buurahaas ku jira afghanistan ee alqaacida ah ayaan sujuudda ugu duceeyaa habeen iyo maalin uu yidhi haddii aa awoodi kartaana nimankaas garab siiya codkiina ku taageera hantidiina ku taageera ruuxdiina haddaa gei kartaana ku taageera nimankaas niman aan ahayn ummaddan amalkeeda ku soo jiro u soo socdaan ma jiro dhah xoogaa waxaa naga degey shakiga aan qabnay kadib waxaan dhahnay shiiqow bal ka warnaan dhahnay dadkii meesha ku dhintay iyo guryihii la baabi'y iyo maalkii iyo wuxuu yidhi dadkii meesha ku dhintay iyo guryihii iyo kulli wuxuu yidhi maaragta e wax ka soo qaad ma lahanuu yidhi dagaal baa lagu jiraa guryo ka badanay laayeen ayagaa laayo marka wuxuu yidhi wax ka soo qaad mala mar haddii jihaad ugu jiro ayagana muslimiinta ay laaynayaan ayagana waa la laaynayaa wuxuu noo raaciyey ninkii muslim oo fiican oo qalbigiisa fiican oo islaam dacad ahaana niyadiisa lagu soo saaraya wax dhibaataa ma qabo ajiisiishaa meesha ku ekaatay ninka olba dowladdan iyo waxaan ay ka tirsanaya oo la jiray oo u waxaynaya oo u sacbinayane haddii jahanamuu ku fogaanayaa wax ka soo qaad ma lah waa su-aal badnayna maxaana shiiqo bal ka warnaan dhahnay maaragtay maalkaas iyo hantidaas iyo guryahaas balbal islaamka muxuu ka qabaa wuxuu yidhi intuu gacantana garabka naga saaray wuxuu yidhi xanafiyow ee soo ma akhrin yidhi suuradda qur-aanka ilaahay uu ku leeyahay maa khadactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fa biidillaahi walyuqzi alfaasiqiin maal muxuu yahay uu yidhi, timirtii reer banu nadara la jaro yiri la baabi'iyo waxaasoo dhan maalkoodii waxooda wax qiima ilahi ma jirto yiri maadaama gaala muxaarib ay yihiin uu yidhi xadiiskii kaloo soo qaatay deni maarata dadkii eh, kacbada lagu soo duulayo markii lagu soo duulana dhulka lala goynayo caaisha ee nabiga weydiinaysa "Ya rasuul allah, dad musaafiriin iyo dad shaqolehna ku jiro wuxuu yidhi yubcad calaa niyaati baa lagu soo saarayo shariifkii runtii aad buu noo qanciyey su'aalihii aan rabna uu naga shaafiyey marka halkaasaa marka qabarka igu caddaaday ee, walwalkiina iiga baxay ee, go'aanna aan ka qaatay raggaas alqaacida meel kastay joogaan iyo howl kastay ku jiraan inaan saddexdeenu mideysa mar walbaba aan taageerno aan ka qayb qaadano waxaa ka dhashay oon kusoo gabagabeynayaa dagaal adag baa la qaaday maraykankii waa dhaartay habeenkii waxaan ka fiirsanaynay t v-ga asoo dhahaa imaa macana u didana dadka ama anagana la jirayaan ama waxay raacaan qa- ee, argagixisada dagaal baa la qaaday maaragtay oo adduunkoo dhan ah carab muslin gaal kulli wax ka hara ma jirin hal kafana waxaa gala ummaddii oo dhan ilaa maa raxima rabuka intii yareedoo qulubtooda ficnad mooyaane intii kaleo dhan gaaladayaa la raacay waa tii ogaadeen afghanistan la baabi'iyey dagaalkaa lagu baabi'iyey waa la iskugu tagay naato cid walbo dagaal labaatan sano soconaya socday ilaahay nimankii waa sugay